waxaan u imaadnay washington d c in ma aragtaa arrimaha gudniinka gabdhaha laga hadlo sidii ay wada shaqeyn inoo dhexmari karto isu kaashani karno inagoo ma aragtaa markaasayto fiirinayno qaabkii hadda gudniinka loo sameynahayo iskoolada waa la xiray gabdhaha weli waa la gudaaya qof walbo keligiisu meel ma aragtaa ololo ka wada qaabkeen anaga markaan hadda gacmaha isku qabsani karnaa gabdhaheena uon ugu badbaadin karnaa gudniinka sacdiyo xuseen waxaa ka timid gobolka tana river ee dalka kenya inkastoodan xiriir toosa la lahayn gobolka waqooyi bari kenya oo soomaalidu ay degantaha oo aad ka yara fog tahay haddana waxaa tahay qof soomaaliya oo soomaalida kenyaanka ahaa ah waxaad bal iiga warantaa sidee gudniinka fircooniga uu saameyn ugu leeyahay gabdhaha yaryar ee soo koraya ee lagu sameeyo
horta kenya markii la dhao kenya wadan ahaan guud gudniinka gabdhaha wuxuu marayaa boqol kiiba shan iyo toban wuu dhacay waagii hore wuxuu joogay boqol kiiba labaatan iyo kow lakiin had tirada hoosay u dhacday waa boqol kiiba shan iyo toban laakiin markii loo loo sii dhaco maxaa la dhihi jiray markii maxay ahaaday gobolada loo eego waxaad arkeysaa gobolada qoybe wajeer oo kale hadda gaarisa mandera waxaad arkeysaa tirada waxaa waaye boqol kiiba sagaashan iyo afar taasi waxay caddaynaysaa tobankii gabar oo meel joogto sagaal waa la guday marka tirada meeshaasay maraysa wadan ahaan tiradii hoosay jirtaa laakiin gobol ahaan tiradii aad bay u sareysaa soomaalidana ugu horeysa qolo kale oo la dhaho maxaa la dhihi jiray kisiya ku xigta masaya kusii xigta marka tirada saasay isu daba socotaa marka soomaalida shayga ma aragtaa gabdhaha hadda ad i weydiisay saameyn weyn uu ku leeyahay gabdhaha waayo haddoo kale iskoolada waa la xira gabdha aad baa loo gudahayaa gabdhahana inta badan waxaad arkeysaa gabdhaha caadad markay ku dhacdo oo kudi iskoolada wada aadaynin waayo waxay leeyihiin xanuun zaa-id aan dareemayna maamoodhiinka biyihii kululeynayaan marmarka qaar intaasoo dhibaato ay marayaan laakiin ayaga khaasatan ma ogaan dhibka waxa u keenaya inuu gudnin yahay waayahay adinka hay-adiina marka dad aad diiwaangeliseen ma jiraan gabdho yaryaroo u dhinta gudniinka ma jiraan hooyooyin cawaaqibka ka dhashay gudniinka fircooniga ilmo u dhali waaye ama dhibaatooyin ay ku dhaceen ood ogtihiin ma jirtaa haa nacam aniga hadda kula hadlayo gabadhaydii saddexaad xitaa waxaan ku dhalay maxaa la dhihi jiray qalin waa laigu qalay waayo waxaa la dhahay wadadii maaragtaa uu cunugu soo mari lahaa weli way sii yaraanaysaa ma garata so markeeda cunug dhasho meeshii waa la goynaya dibaa loo toli haddana cunug kalaad dhali way isku sidii noqoni kan kale markaad dhalayso meesha way ma aragtaa way sii yaraanaysaa nafaaskii uu sii yaraanaya horta dhibaatada annaga aan marayno way badan yihiin waxaan ogahay gabar oo maxaa la dhihi jiray markay cunugeeda dhalayso isku go-de micnaha meeshii oo cunuggii uu soo mari lahaa hoosay u go-de kaadida ma cishan karto saxarada ma cishan karto wax fiistila la dhaha ku dhaca kaadi furan bay soomaalidu dhahdaa ayaa ku dhacay cunugiina markii iyadaheeduu ka geeriyooday nolol may ay ku dhalin waayo cunuga uu rafaade ma uu soo mari karin ilaa hadda maamadaas dib dambe may u dhalin weli way iska joogtaa xitaa magaalada markay kasoo adeeganayso waxay xiranaysaa xafaayada caruurta ay xiranaysaa si ma aragtaa marka iyada ay dadka ay sanka ugu qabsan nacam kolley dib u habeena lagu sameey lakiin weli waxaba ma aragtaa waa tahay cawaaqibka ka dhasha gudniinka fircooniga sida aad sheegtay fistulaha ayaa ka mid a saameyn badan ayuu gabdhaha kenya ku lahaa muddo yar oon kasoo shaqayn jira waa xasuustaa isbitaalka kenyatta ayaa qaliino badan lagu sameyn jira qaar ayaa dibadaha loo qaadi jira markii xal loo waayo weli xaaladii fistulaha ee la xiriirta gudniinka fircooniga ma jirtaa mase way yaraata weli way jirtaa teedi kale dadka waxaad malaysaa way cabsanayaan hablaha isma soo bixin karaan waayo dadka kalea la yaabayan mogta way soo ureysaa sidanaa tahay dhibaatadooda xitaa ma sheegan karaan taasi keli ma ahan dhibaatada gudniinka hablaha keli dhibaato uma keeno caruurta xitaa ugu keenaa waxaad arkaysaa cunugii markuu soo mari waayo meeshii loogu talagalay madaxa maskaxda jugka gaaraysa marka inta badan wallaahi dadkana waxay maleeyaan oo keliya adiga intaasaan lasoo guday intaasaan soo dhalay aniga dhibaato ma arkin ay ku leeyihiin laakiin tu waxaad arkaysaa ku leedahay shan iyo toban cunugaan dhalay aniga wax dhibaataan arkina ma laha kolley waxaa laga yaaba iyada inay dhibaato soo gaarin laakiin ilmihii ay saameyn ku yeelatay waayo cunug madaxa marash markuu soo mari waayo madaxaas wuu buusbuusmayaa micnaha maskaxda juku gaaraysa caruurta qaarkooda qof walbo dhibaatadiisa kan kale way kasii duwan tahay marka dhibaatada lama soo koobi karo laakiin zaa'id ay u badan tahay dhibaatada xilli waxaan joognaa si furan looga hadlo gudniinka fircooniga hay-adaha ku shaqada leh inay u ololeeyaan waxyaabaha gudniinka fircooniga sidii looga hortegi lahaana ay soo badanayaan marka wacyigelinta aad sameynaysaan siday saameyn ugu yeelataa bulshada in laga hortago caadadan gudniinka fircooniga hadda wacyigelinta aan sameynayno waa mid oo maxaa la dhihi jiray aada u ballaaran waayo dhalinyarada waankeena culama udiinta sidoo kale waayo culummada hadday ka hadli waayaan cid ka hadlayso mala waa dhaqankeena ka ab ka ab uu soo jiri jiri idinka dhaqankeenaad bedelaysin caddaan baad laba shilin ka soo qaadateen sidaana lagu leeyay laakiin nin sheekh hadduu istaago uu dhaho waran annaga muslimiin baanu nahay gabdhahanaad qalaysaan dhaafa way dhegaysanayaan marka dhalinyarada sidoo kale haddii dhahaan annaga gabdhaheenna in la qalo ma doonayno sidoodanba ku jecelnahay iyagana sidoo kale way dhegaysanayaan marka dhibaatada hadda waxa wado dadka dhalinyarada yar way fahmeen gudniinta inay xunto laakiin dadkii sii horeeyey dadkaas way dadka nagu dhibayaanoo waxa nagu ad adkeeyaan laakiin inta badan had isbedel weyna muuqdo